waxaan kaloon digniin siinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad heshiiska muhimka ah ee jilbaha dhulka loo dhigay qoomkii isku daya inay nabaddarro ay ku soo abuuraan ama ay rabaan inay hoggaanka mar labaad ku hajaaciyaan meel aan loo aqoon in loo guuro waxaan ugu digaynaa dadku maanta afka iyo indhaha iyo adiyamahaba waa ka diyaar garoobi waxaan rabnaa nabadda inaan daadihinno helno midho dhalkeeda waxaan rabnaa wixii wax tabanaya afka hadalka inaysan dhaafsiin gacan iyo ikhtilaafna ay joojiyaan waxaan rabaa ilaahay idankiis inaan ku daro waxbaan xoogaa ma maqlaynaa maalmahan dambe waxaan maqlaynaa waxaa la leeyahay heshiiskii saan ogaa loogu farxay oo ilaahay idankiis la wada aqbalay oo idaacadda laga wada sheegay oo cid walba mas-uulhu ay ka hadleen shacabkiina uu ku farxay oo maaragtay loo duceeyey mas-uuliyiinta loogu duceeyey waxaan leeyahay waxaan maqlaynaa xoogaa dad baa jacariir galay waxbaa maxay ahayd xoogaa siyaasaddu haddii waa iska dhib badan tahay waxaan leeyahay heshiiskaas madaxda waxaan leenahay waad heshiideene heshiiskiinnii ku socda cidina yay ka bixin cidina yay ka bixin hadday tahay dowladda federaalka haddii ay maaragtay wixii ay ku heshiiyey lagu heshiiyey dib ay uga laabteen waxaan leenahay yay taasi dhicin heshiiskiinni ka soo dhalaala ilaahay baa idinku daalacanaya qolada culummadaana waxaan leenahay haddii aad shalay maaragtay sayda qofka waxaa la yidhaahdaa ilaahayow ninka weyn wuxuu ku ducaystaa ilaahayow maya iyo ha meel ha iga wada yeersiin